islaamku islaam badilo diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii aqriyo jannaduu haye iblaysu adeegayaa islaamku islaam badilo diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii akhiro janna doonaye iblaysu adeegayaa
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaarta hawada naga dhegaysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka islaamka iyo xagjirka wahadaan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka dhegaystayaal maanta waxaa marti inoogu ah sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere waxaana barnaamijkan uga hadli doonaa maanta falalka ay geystaan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab iyo daacish isugu jira iyo weliba sida ay diinta islaamka uga been sheegaan sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere ayaan ugu horeyn kusoo dhaweynayaa barnaamijka isaga ayaa ka hadli doona maleeshiyaadkan argagixisada al-shabaab sida ay uga been sheegaan diinta islaamka maanta waxaanu doonaynaa inaanu ka hadalno fasaadka soo kordhaya iyo dhibaatada soo kordhaysa mujtamaca soomaali ku dhacaysa taasoo ictimaad looga dhigay in diinta islaamka wax ku salaysan ay tahay waxaanu doonaynaa in aan sheegno ama aan ummadda u sheegno dhibaatada soo korortay oo hadda la oranayo wax daacish la yidhaah ayaa soo shaac baxay oo dadka dilaya magacaa muxuu ahaay sheeganaya oo oranaya waxaan nahay khilaafatu lmuslimiin khilaafatu lmuslimiinaan masalaynaa fii sharqi afriiqiyaan ku masalaynaa soomaaliyaan ku masalaynaa waddankaanaan ku masalaynaa ayay oranayaan laakiin waa been ma qabto diinta islaamka khilaafo iskabadaaya ruux muslim sheeganaya ruux muslima inuu dilo oo dadka masaajiyaha uu ka manciyo oo salaadaha uu u diido oo dadkii dukanaya uu dilo oo dadkii salaadihi u socdo uu dilo oo dadkii soonnay uu weeraro oo dadkii muxuu ahay uu dhibaato geliyo oo lagu furo hub iyo argagaxiso sidii bisha ramadaan kowgeeda dhacday oo kaleyo argagaxiso tii ugu dareed ay xamar ka dhacdo hub lagu tuuriyeeyo ama lagu gamo wuxuu ahay degmooyinka gobolka xamar iyo meelihi kale oo fursaddu ay siisaba arintaas ma aha arin fikri diiniya ma aha waa fikri shaydaani ah oon diinta islaamka aan ku salaysnayn maxay ku kala duwan yihiin ayaga daacish ragga sheeganaya iyo raggii sheeganayay muxuu ahaay waxaynu nahay muxuu ahay shabaab shabaabna waa sharci kuyuurar sharcigaan dib u noolaynaynaa caalamkao dhammaan u gudbinaynaa waxaana doonaynaa inaan dowlad walba markaan tagno aan dowlad uga gudubno dowlad kale u gudubno qaarad markaan qabsanana qaarad kale aan u gudubno ayaanu doonaynaa waana laciifinaynaa waajibinaynaa dowladaha caalamka ka jira maanta muxuu ahaay dhaqaalahooda iyo militarigooda iyo maxaakimtooda iyo awoodooda iyo baarlamaanadooda ayaan baabi'inaynaa waa mabdaca inta badan ay sheegaan ay ku dhawaaqaan laakiin inta badan aysan idaacadaha ka sii daynin waxaa inta badan meediyaha ay ka sii daayaan annagaa dilnay annagaa meel heblo waxyeelaynay annagaa meel heblo muxuu ahaay dadkii joogay intaa ka dhammaynay ayay sheegtaan xataa inta badan guryaha ay kharibaan iyo waddooyinka ay kharibaan iyo jidgooyada ay sameeyeen ma sheegtaan laakiin waxay sheegtaan markay dadka dilaan oy qof ay dilaan muslima oo hawshiisa haysta oo caruurtiisa u shaqaysanaya oo wadankiisa u shaqaynaya oo ilaahiisa caabudaya markay dilaan ayay yidhaahiin maanta waxaan dilnay murtadkaas hadday dad badan yihiinna ay yidhaahiin murtadiin intaasa ayaan dhammayna maanta arrintaas ma aha arrin jirta ma arrin diin u adeeg ma aha xataa siyaasa u adeeg ma aha waa hamajiya xarbulhamajiya wax la yidhaaho oo dagaal ah dadka la dilaayo xoolaha laga dhacaayo wax la yidhaha sakawaad laga qaadayo jidgooyada lagu samaynayo ganacsatada inta la aruursho gobol walba ama degmo walba taleefona loo samaysanayo la oranayo kusoo shuba lacagta haddaadan kusoo shubininana halkaa joogtiin ayaan idinkuugu imaanaynaa waan idin dilaynaa dadka kaloo ducafadaana ay leeyihiin inta usoo xuguntama meel heblo kaalaya haddaadan imaanina halkaad joogtiin ayaad nagu sugaysaan madaxaana idinka jaraynaa diinta islaamka oo wanaagsan oo muxamediyada la yidhaah ma qabto sidaas ma qabto jidgooyo jidgooyo waxaa weeye aayado qur-aan ayaa ku soo degay qudaacu duruqa la yidhaah kuwa jidka gooya qudaacu duruq waxaa kaloo la yidhaah muxaaribiin aayadda soddon iyo saddexaad ee suuratulmaa-ida ayaa ka sheekaynaysa ou leeyahay ilaahay inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu ow yusalabuu ow tuqataca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin ow yunfaw min alardi afar xugun weeye mar hadday qoftu jidka istaagto ee ay ka qaadaysa dadka hanti lacag ay ka gurayso hubna ay ku qaadayso hubna ay ku qaadayso xataa gacantiisoo bustoole ka dhigaba ha ahaata habeenkii ou hantisaa uga qaado sharcigu hantiduna ay gaarayso rubuucu diinaar waxay shareecadu islaamka qabtaa in lug iyo gacan laga jaro sida aayadda qur-aanka oo suuratulmaa-ida aayadda soddon iyo saddexaad ka ah aayad burinaysa oo nasakhdana sooma digin sideeda ay caam u tahay marka waxay qaadaan wax la yidhaaho sakawaad sakawaadku waa mawsimi ee ma aha waqti yacnii sanadkii ayaa mar la qaadaa ayaga sakawaadkoodu waa sakawaad baahidu markaas ay keento haddii la rabo subaxdii bay inta qaadaan ay galabta qaadayaan hadday doonaan bishaanay inta qaadaan bisha kala qaadayaan seko aan lahayn xawl iyo nisaab ma jirto ayaga tooda nisaabna ma laha xawlna ma laha cid alla ciday arkaan waa ka qaadayaan weliba dadka muslimkaa ayay dhibaatada badan ku ridaan gaala kama qaadaan sababta waxaa weeye ruuxa qaadaya ruuxa laga qaada waa inuu muslim yahay ayagu dadkii subaxdii waxay ku xugminayaan inuu murtad yahay ou gaal yahay galabtana sakawaad bay ka qaadayaan waxay diidayaan oo kale oo dhibaato ay ku samaynayaan dadka tujaartaa taleefanadoodu dhammaan waa haystaan waa u soo dirayaan intaa soo dir bay leeyihiin qaab alla qaabkaad ku soo gudbi karto ama meel heble iigu shub intaasoo lacagaha laga rabaa haddii aadan soo dhiibinna halkaaga annagaa kuugu imaanayna lacagna kaama rabna markaase maxuu ahay meydkaaga ayaad u diyaargaroobaysaa in lagu dilaayo markaas qoftii wuxuu isleeyahay amay ku gaadaan oo aada lacagta iska dhiibtaaba qaar badan ayay sanaadiiq uga furan tahay oy sidaa ku siiyaan oo u baahan in la baaro in la ogaado lacagta baxaysa iyo meeshay u baxday dad badan ayay jidadka isu taagaan oo yidhaahaan intaas ayaa baabuurka kuu saaran intaasaan kaa rabnaa oo cashuur ah hadda cashuur iyo zeko maxuu ahay oo ma- subaxdina maxuu cashuur la qaadayo galabtana zake la qaadayo diinta islaamka ma qabto marka qolada hadda soo korortay oo maalmaha kan daacishka sheeganaya iyo shabaabka ma kala duwan yihiin ma isku midaa maxuu ahay ma wax farqi u dhexeeyaa jira ma jiro farqi u dhexeeya oo magaca ay sheeganayaan aan ahayn xataa shabaabkii ayaa f- sheeganaya haddau doono daacish sababta u sheegaya maxay tahay dad baa taakuleeya caalamka kamida oo amba tujaara amba gaalaa amba nasaaraa amba yahuuda amba buudiiniye buudiista ah oo diinta islaamka neceb oo wixii diinta islaamka jallaafaynaya ama dhibaya in lacag ku bixinaya saysan diinta islaamka caalamka ugu faafin ama diinta ugu xoog badan aysan noqon sababta waxay ogyihiin cilmaaniyadda hadda jirta oo caalamka ku faaftay inay diinta islaamka khilaafsan tahay ayay ogyihiin inay jahli tahay bay ogyihiin in muxuu ahaay ay qarnigii saddex iyo tobanaad oo miilaadiga ilaa qarnigii sideed iyo tobanaad oo miilaadiga ayay faaftay caalamka in badan ay ku faaftay cilmaaniyad baa la yidhaahaa waxay caalami waaye macnaha caalami bay isu bedeshay caalamiga isu bedeshay dowlado islaam ahaayeen oo khulafaa ay ka dhisnaayeen oo hogaamiye diineed ay ka dhisnaayeen oo salaadiin diiniya ay ka dhisneed ayaa qaata mabda'an la yidhaaho maxaa cilmaaniyadda sidii adaa turkiya oo kale wau qaatay waa la ogyahay caalamka cidna kama qarsoona waxaa kaloo jirta oo cilmaaniyadda iyadana qayb ka mid ah markisima liiliniya oo ay sameeyeen markis iyo angeli raggaas ay- iyo liiliin iyo moutistongo ay sameeyeen eh, muxuu ahay raggaas ay sameeyeen waa la ogyahay iyadana oo qaybta shuuciyadda muxuu ahay hirgelisay shuuciyaddu laftirkeedu waxay gelaysaa cilmaaniyadda liannahu diinta islaamka ayay kasoo horjeedaa ma ogola diin islaam laakiin ha yeeshee shuuciyadda way kala khafiifsan tahay mid waxaa jirta dhaqaalaha xoogga saaraysa oo dadka aan dembiilayaalka ahayn ama dadka abriyada ama dadka eh, muxuu ahay ahludiinka ama dadka culummada aan faragashanaynin haddii mabda-ooda aan laga taabanayn laakiin daacish iyo muxuu ahay qolada la yidhaaho shabaab waa khawaarij cadcad muxuu ahay waxayna dilaan dadka islaamkaa waxay ka tagaan maxay iska daayaan dadka muxuu ahay eh, asnaamta caabuda ahl اasnaam yadacuuna ahl اasnaam wayaqtuluuna ahl اslaam waa xadiid shaki kuma jiro inay dhibaatadoodu hadday sii bataan intan ay ka badan doonto magacyo badanna ay la bixi doonaan laakiin waxaa ilaahay ugu kaalmeeya ummaddan mar kasta ay iyagu shawkad yeeshaan ama iyagaa isjibiya oo madaxda iska dila oo intay tuhmaan dilaan ama muxuu ahay xoogaga markaa dhisan oo nidaam dowladeeda ayaa jibiya oo madaxa ka jibiya markaasay waxaa ku ay- ayaa waxaa ku dhacay wax la yidhaha inkimaash hoosu dhac waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam fuluulun hum fuluulun yakhruju aakhiruhum maca dajaal waa kuwa jabaaya marna soo kacaaya laakiin ma dhammaanayaan inay dhammaadaan ay caalamka ay ka dhammaadaan sugu ma sugaysid way suurtowdaa inay dowlad sidii sacuudiya oo kalea ama dowlado kale oo dhaqaalo haysta inay inta la xarbiyaan ay ka dhammeeyaan waa suurtowdaa laakiin iyagana mararka qaarkood nidaam kale ugu soo gambanayaan ama xaasidkooday iyaga dowladaha kale oynan isjeclayn ayay ka qayb noqonayaan si ay u jibiyaan marka marka waxaan isu sheegaynaa oon isu caddaynaynaa in muxuu ahay nimankan mujtamaca asbaabaha ay kula dagaalamaan maxay yihiin waxaa weeye asbaabaha ay sheegtaan wax horka horo inay ay ayaga laftirkoodu ay yidhaheen dadka caqa- caqiidihiisa aan toosinaynaa oo lunsan waa sheegaan ayagayna caqiidaho ka lunsan yihiin midda kale waxaa weeye dowrka culummada oo xagga eh, tarku lamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar dad badan oo wacyigelina oo culumaa oo loo baahan yahay saddexdii meel isugu tagta qoladii masaajid ku dukata degmadiiba intaasoo culumaa oo degmada ka hadlaysa oo masaajidaha ka hadlaysa oo khatartooda iyo dhibaatadooda sheegaysa in la helo inta badanna waa laga cabsanaa ma sheegaan waxay ka hadlaan soonka iyo salaada iyo zakada wixii lamida ayay ka, ay ka hadlaan waxaana loo baahan yahay khatartan eh, waaqiciga oo hadda jirta in farta ay ku tilmaamaan culummada waxaa kaloo jirta eh, eh, dabeecadda oo luntay inxilaalu lkhuluqi waay fasaad dabeecadda oo soo jireenka ahay iyo dhaqankii soo jireenka ahay iyo diinta sida loogu dhaqmi jiray oo iyadana isbedel oo ku yimiday oo ay keeni karto cilmaaniyadda oy markaa ka faa'iidaystaan inay intaas arrintaasu ay tahay arrin laruuriya in lala dagaalamo ay leeyihin waxaasaan la dagaalamaynaa laakiin dadkii samaynayay taa kaliya lama dagaalamayaan dadka wadada maraya dadka ganacsanaya dadka dukanaya dadka shaqaynaya dad intaasoo dhan waxba ma aysan reebin waxaa kaloo jirta markaas oon iskula sheegaynaa wax la yidhaaho eh, mushkilatu eh, ghayaab hawiyat اlummad ummadda isku xiraashadeeda ummadda waxaa loo baahan yahay min ra'iis ilaa mar'uus ilaa hoos inay isku xiran tahay inay isku mabdac tahay inay isku mafaahiim tahay inay isku caqli tahay inay isla shaqayn tahay inay isku nolol tahay inay isku aragti tahay inay isku fikri tahay ayaa loo baahan yahay xataa dowladaha shuuciga kan ugu sarree kan hoose way isku xiran yihiin waxayna iskula xiran yihiin mabdacan diini ahayn ayay iskula xiran yihiin anagoo diinti haysana islaamka ayaan mabdaci toosnay ayaan iskula dhaqmaynin oo qaar wuxuu leeyahay mabdacan kan dib ha noogala dhigo kan ha noola kaajo maxuu ahay yaan shareecada islaamka yaan lagu maaragtay wixii nagula diidayo oo caalamka nooga soo horjeesana aan iska dayno marsaa loo daaya marka aayadihii qur-aanka sheegaya in tuuga maxuu ahay gacanta laga jaro in kanjidka istaagaya oo dadka dhacaya oo hantiisa qaadanaya oo hubka ka qaadanaya in maxuu ahay gacanta uu dembiga ku galay lugta uu dembiga ku galay in la- inuu waayo shareecada sheegaysa sida aayadda soddon iyo saddexaad kan maxuu ahay akhlaaqdiisa iyo dabeecadiisa fasahaadinaya in la garbaasho kan maxuu ahay eh, shareecadaa sheegaysa maxuu ahay eh, kan maxuu ahay samaynaya eh, kufsiga ee haweenka maxuu ahay dulminaya ee xuduudda gudbaya sharciga ilaahi jideeya gudbaya ee sharci rabitaankiisa isaga samaysanaya ee markaa haweenkii faraxumaynaya kaas in la ciqaabana xuduuduu ka mid yahay shareecaduu ka mid yahay marka daacish annaga sharci nooma hayso iyo shabaab nololna nooma hayaan noloshayna way nooga cayaarayaan sharcigaynana way nooga cayaarayaan waxaan u baahannahay marka ummadda soomaali inay isku aragti ahaato ciidamada ama military ha ahaadaano ama boolis ha ahaadaano ama nabad sugid ha ahaadaano ama asluub ha ahaadaano ama ciidamaha ilaalinta degaanka ha ahaadaano in lala shaqeeyo oo lala fuliyo waajibaadka ay ummadda u haayaan xuquuqda ay leeyihiinna la siiyo oo maadadii ay ku shaqay lahaayeen iyo qalabka ay ku shaqay lahaayeen maraakista ay ku shaqay lahaayeen waa in loo diyaariyo dowladda kaliya kuma filna jaaliyaadka dadka dibadaha jira maalqabiinta dhammaan inaan isugu tagno oo awood na difaaci karta aan samaysano sida madaxweynahaba uu u dadaalayo hadda oo xaruntiisaba uu uga dhigta halkaa annagana waa inaan la shaqaynaa maalin walba ay naga aragto dowladdu inaan difaaca madaniga iyo kan kaleba aan xoojinayno ummad kor iyo hoos isku xiran rabitaankeeda iyo fikraddeedana ou isku mid yahay maadaama sanadkan sanadkii barwaaqaha ilaahay uu nooga dhigay laakiin dhibaato yar oo fatahaadana ay timiday inaan fatahaadina aan iska kaalmayno nabadgelyadana aan iska kaalmayno si aan u noqono ummadana heeda arkaysa dowladi doonaysa inay noo dhaga balafbalafisana ayna ogaato inaan isku xirannahay waxba ayna naga qaadi karin dadka meediyaha ka hadlaaya oo waxyaabaha aan ku habboonayn isku xiraalka iyo wada shaqaynta sii daynayana ama ha ahaado dowlad goboleed ama nin xanaaqsan ha ahaado ama nin wax tabanaya ha ahaado ama nin muxuu ahay si kale wax u doonaya ha ahaadee waa in la joojiyaa waa inaan ummad isku xiran oo muslima caqiidaheeda haysata diinteeda ku dhaqmaysa aynu noqonaa diinta la ceejinayo oo inta laga qabanayo oo laleeyahay qodobo kamida ma fuli karnana laga daayo baarlamaanka iyo golaha wasiiraduna ay sharciyeeyaan wixii shareecada islaamka ay qabto wixii shareecada islaamka ayna qabinna dastuurka iyo laga daayo iyo muxuu ahaay shirarka lagu soo saarayo oo la leeyahay waxaan waa sharci waxaan waa shir bay ka soo baxeen haddaysan sharci waafaqaynin laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marka waa mahadsantihiin intaasaan idin soo gudbinayno waa bishii ramadaan waxaan idin sheegaynaa shabaab iyo daacish inay khawaarij isku yihiin khawaarijtaasuna haddii adan iska difaacin ma kaa tegayaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ayaan daranaa qofkii akhiran janna doonaye ilaiisu adeegayaa
kaasi wuxuu ahaa sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere oo barnaamijka islaamka iyo xagjirka maanta marti inoogu ahaa intaan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamij noocan oo kala dhegeystayaal waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo islaamku islaamadiino diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii akhiro janna doonaye ilaiisu adeegayaa islaamku islaamadiinu diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii akhiran janna doonaye ilaiisu adeegayaa